wasaarada beeraha waxay aada xooga u saareysaa kobcinta ganacsiga beeraha khadar yaasiin maxamed agaasimaha qeybta ganacsiga beeraha iyo horumarinta hal abuurka beeraleyda ee wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya oo ka hadlaya qorshaha wasaaradda ee horumarinta ganacsiga beeraha ayaa sheegay in wasaaraddu ay diyaarisay qorshaha taageerayo ganacsiga beeraha oo beeraleyda soomaaliyeed ka taageeraya in ay suuq u helaan dalagyada ay beeraan sidaynu ka wada warqabno isha ugu muhiimsan ee waddankeenu ku tiirsan yahay waa beeraha iyadoo la raacayo siyaasadda uu garhwadeynka ka yahay wasiir maxamed cabdi xayir maareeye wasaaradda beeraha waxay aada xooga u saareysaa kobcinta ganacsiga beeraha iyadoo iminka loo qaabeeyey in beeraleydeena soomaaliyeed loo asteeyo deegaan walba dalaga ku habboon ee laga beeri karo in loo abuuro iskaashatadooda in loo xoojiyo waxaa jirta siyaasad imika laga shaqeeyey oo hirgelinteedii ay socoto oo loo yaqaano seven target crops in aan toddoba dalag u qaybinay waddanka oo ku xoogan kuwa wax soo saarkaa saddex aan ugu talagalnay in aada loo xoojiyo dhanka dhoofka oo la dhoofin rabo iyo afar loogu talagalay in waddanka laga isticmaalo si mar kasta ay beeraleydeenu u noqdaan kuwo horumarsan waxaan aada u xoojinay sidoo kale ganacsiga beeraha annagoo ka shaqaynay inaan dhisno ganacsato ka shaqeeya dhanka beeraha oo xooga saaraya kobaca hal abuur u sameynay dhalinyaro badan si ay ugu dhiiradaan inay wax soo saar ka sameeyaan dhanka ganacsiga beeraha waxaa jirta shaqooyin kaloo badan oo aanan aan jeclahay inaan maanta ka wada hadalno oo aan faaqidno laakiin muhiima wasaaradda wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya ayaa muddooyinkanba waday dardargelinta tayada wax soo saarka beeraleyda soomaaliyeed waxaana tababaro xirfadkaab ah iyo maalgelinno loo sameynayay qaar ka mid ah iskaashata beeraleyda soomaaliyeed